mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada balanballe oo maalmihii u dambeeyey gacanta ku hayay gaari laga soo dhacay xilligii qalaasaha qowmiyadda oroma ee dalka etoobiya ayaa maantay ku wareejiyey wakiil ka socday maamulka degmada shilaabo ee dowladeegaanka soomaalida etoobiya gudoomiyaha degmada balanballe xuseen liibaan warsame iyo gudoomiyaha deegaanka barwaaqo xabiib dhagacaleen ayaa ku wareejiyey saraakiisha furaha gaariga anoo ka turjumahaya dowlad goboleedka galmudug waxaan rabnaa inaan wareejinno waxaan rabnaa inaan wareejinno gaari naga soo galay dalka etoobiya maamulka la yidhaahdo kilifayf waxaan ku wareejinaynaa wakiilkii gaarigaas gaarigaas oo lagala soo gudbay xadka etoobiya balanballo oo soomaaliyana lala soo galay annagoo ah maamulka galmudug guddoomiyihii balanballana uu furihiisii aniga igu soo wareejiyay anoo ah guddoomiyaha deegaanka barwaaqo waxaan ku wareejinaynaa furaha gaariga gudoomiye qoraxey si wanaagsan oo qoraxey si wanaagsan oo isla shaqayn leh oo walaalnimo leh oo ehelnimo leh baanan iskugu wareejinaynaa wada shaqayn iyo nadaab iyo qorshe deggan iyo isbeddelka cusub oo hadda ka socda soomaaliya iyo etoobiyaba isla jaanqaadkiisa si aan mar dambe dadka qaswadayaasha ah aysan ugu dhuumaalaysan
farxaan cabdulqaadir guure oo maamulka shilaabo ee soomaalida etoobiya u soo wakiishay in gaarigan lagu wareejiyo ayaa u mahad ceshay maamulka degmada balanballe waxaana uu sheegay inay yeelan doonaan wada shaqayn dhinaca xuduudaha ah anigoo ka socda maamulka degmada shilaabo wakiilna ka dowladda federaalka heer degmo heer qabale ilaa heer gobol heer deegaan heer federaal waxaan uga mahad celinaynaa gaariga ay nagu soo wareejiyeen walaalaha iyo degmada balanbal ee dhanka soomaaliya galmudug waxaana ballan qaadaynaa in aan la shaqayn doono wada shaqayn doono wax kasta ama cadow ha noqoto ama dhac ha noqoto ama waxa weeye bulshada isdhexgalkeeda ha noqotee inaan ka wada shaqaynana diyaar baan u nahay horena waa uga wada shaqayn jirnay waana uga mahad celinaynaa celinta ay noo soo ceshayn dhaca laga soo dhacay dalka etoobiya ugu dambayntii ayaa guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada balanballe nuur maxamed diirshe ayaa sheegay inay yeelan doonaan iskaashi labada dala waxaana uu sheegay inaysan jiri doonin cid dembi soo gasha oo iskaga kala gudubta xuduudda labada dhinac waxaan doonaynaa marka hadda kabacdigeed inaan dhammaan xuduudda wixii sidaasoo kale labada dhinac dhinac walba soo gala in aan shacabka u sheegno wax fawda la yidhaahdo inaysan jirin in wada shaqayn iyo amnigu meel walba ka sugan yahay in wax fawdo soo dhici karaa jirin cid kasta oo xuduudda etoobiya naga soo gasho oo dhac iyo fawdo aan sharci ku socon waxaannu caddaynaynaa inaannu qaban doonno kuna celin doonno meesha ka yimaadayno etoobiya annakuna dhigga etoobiya iyo walaalaha iyo aan sidoo kale wada shaqayntaa aan ka rabno marka sidaa ku soo dhowaada ayaalla cabdulaahi jaamac rediyo daljir caabud